waa maxay delerium warbixin ku saabsan sida loo aqoonsado deleriumka iyo waxa laga qaban karo waa maxay delerium delerium waa xaalad guud dadka uu halee waxaa laga yaabaa dhibaato kala kulmaan dhanka fikirka iyo xasuusta dareemaan cabsi iyo cadho badan arkaan ama maqla waxaan jirin taas oo soo laalaaban karta saacado ama maalmo mana aha xanuun lagu waaro maxaa keena delerium waxaa jira wax yaabo badan oo qofka ku keeni kara inuu yeesho delerium kuwaas oo loo yaqaano cudurrada aasaasiga ah tusaale ahaan xanuun joogto ah caabu cunto ama cabitaan la-aan calool istaagga iyo dhibaatooyinka daawooyinku keenaan ayuu ku dhici karaa maleriyamku dadku waxay ka qaadi karaan daleriyamka goob kasta sida isbitaallada guryaha daryeelka iyo hoyga ay ku nool yihiin waxaanu aad ugu badan yahay dadka ka weyn shan iyo lixdan sano hore ugu dhacay xanuunada garasho la-aanta dhimirka iyo daleriyamka dhowaan qalliin loo sameeyey sida qalliinka misig jabtay qaba xaalado caafimaad darro oo badan aragga ama maqal la-aanta sidee loo garan karaa qofka uu hayo daleriyamku si loo yareeyo saameynta suurtagalka ah ee daleriyam waxaa muhiim ah in sida suurtagalka ah ee ugu dhaqsaha badan loo ogaado calaamadihiisa ee qofka ka muuqda inuu xanuunku ku soo socdo ama ku sii fidayo dabeecadda qofka uu haleelo daleriyamku waxay isku beddeshaa si deg deg ah in ku dhow saacado ama maalmo haddii aad aragto mid ka mid ah calaamadahan la hadal dhakhtarka ama neersta qofka oo ah bilaa nasasho iskula buuqsan ama laga yaabo inuu isla maqan yahay ama luloodaba waxaa laga yaabaa inay garan waayaan meesha ay joogaan ama laga yaabaa inay garan waayaan asxaabtooda iyo qoyskooda waxaa laga yaabaa inay awoodii awoodi waayaan inay wada sheekaysi la yeeshaan dadka waxaa laga yaabaa inay arkaan ama maqlaan waxyaabo aan jirin ama ay ka shakiyaan dadka ka agdhow sidee loo caawiyaa qofka qaba daleriyamka waxyaabaha soo socda waxay ka caawiyaan qofka qaba daleriyamka inuu dareemo ladnaan iyo caafimaad ku dhiirigeli si joogto ah inay wax u cunaan haddii aanay cunin saddexda waqti maalintii ku dhiirigeli cabitaanka lix ilaa siddeed koob maalintii ku dhiirigeli inay xidhaan muraayadaha indhaha haddii ay haystaan iyo qalabka gargaarka maqalka ku dhiirigeli jimicsiga iyo ka tooska hurdada hubi inay hurdo fiican seexdaan ku dhiirigeli inay musqusha si joogto ah u galaan si looga hortago calool istaagga weydii dhakhtarka ama farmasiga inuu hubiyo hadday dawooyin badan qaadanayaan ama ay xanuun qabaan u sharax meesha ay joogaan haddii ay joogaan meel aanay aqoon u lahayn oo u qor waxyaabo ka caawiya xasuusta isticmaal waxyaabaha ay garanayaan sida sawirada sida sawiradooda si si aad ula sheekaysato ku dhiirigeli inay qabtaan ku dhiirigeli inay qabtaan madadaalada iyo xarakada ay jecel yihiin isticmaal saacadaha iyo wargeyska wargeysyada si aad u xasuusisid taariikhda iyo wakhtiga sidee looga ladnaan karaa daleriyamka dadka badankiisu way ka bogsadaan xanuunkan marka laga daaweeyo xanuunada aasaasiga u ah xanuunkan qofku wuu ku soo noqon karaa si aayar aayar ah xaaladiisii hore ee dabeeciga u ahayd laakiin way ku adkaan karaan waxyaalihii joogtada u ahaan jiray dhowr maalmood ama wiigagba inuu sameeyo qofka xanuunkan mar qaadaa wuxuu u dhow yahay inuu mar labaad qaado daleriyamka waa in aad hubiso in aad samayso wax walba oo qodobada kor ku qoran si aad u yarayso halista deleriumka inuu kugu soo noqdo xasuusnow in aad dhakhtarka ama neerska aad la hadashid haddii aad dareento calaamadaha deleriumka dadka qaarkood waxay leeyihiin calaamado aan ka guurin marnaba haddii ay yeeshaan dhibaatooyinka fikirka ama xasuus darrada dhowr bilood kadib la hadal dhakhtarkaaga ama neersta